dab weyn oo toddobaadkan qabsaday dhisme ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ilaa iyo hadda hal qof meydkiisa laga soo saaray goobtii uu dabku ka kacay wararka ayaa sheegaya in hal qof oo kalena la laayahay mustaqbalka dhismaha ayaan weli caddayn sida uu ku dambayn doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu haya wariyaheenna ibraahim xasan daandurey
dhismahaasi gubtay ayaa waxa uu ka koobnaa qaybo dhowra oo ay dad soomaali iyo ajnabi ah ay leeyihiin qaybta uu ololku baabi'iyey ayaa waxa ay isugu jiraan dukaanno iyo guryo la degan yahay qayb kale ayaa waxay ahayd masaajidka daarulhijra imaamka masaajidkaasi sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa waxa uu ka hadlayaa khasaarihii dabkaasi ka soo gaaray masaajidka walaalow khasaaruhu kolley hadda weli wuu iska soo dabadhacayaa waxaan malanaya aad mara badan aad dad weydiisaan saad hor idaacadihii hore aad ku sheegteen dadka dhaawacu taqriiban waa afar iyo toban qof inta hadda la xaqiijinayo dhimashada inta hadda la ogyahay waa hal qof oo anigu aan goobjoog ahaa markii meydkiisa laga soo saaray dhismihii gubtay hoostiisa laga soo saaray hadda waxaa la leeyahay hal qof oo kale ayaan weli dhimasho iyo dhaawac iyo nolol midna aan weli la xaqiijinin marka afar iyo tobanka qof oo dhaawaca oo loo badinayo lix qof inay dhaawacoodu khatar yahay labana ay weliba sii liitaan halkaa qof ee dhintay iyo hal qof oo hadda la leeyahay intaas weeye akhbaartu qofkan hadda la helay meydkiisa taqriiban waxaa la helay muxuu ahaa saacada ka hor ayaa la helay meydkiisa marka oo laga soo saaray ragashkii ama burburkii dabka ama dhismihii hoostiisa laga soo saaray markii lasoo saariyana goobjoog baan ahaa oo waan maart meeshaan taagnaa yacni garaad khaliif nuur oo ah milkiilaha qaybihii dabku aadka uu u saameeyey ayaa idaacaddan v o a waxay wax ka weydiisay dadaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka dabdamisku ay sameeyeen bilinkii weli si hoose looma gelin oo bilinkii sidii meeshii waaba xilli waxaa lagu jiraa barafku marka biyaha lagu shubo ay baraf noqon noqonayaan oo macnaha meeshii waxay noqonaysaa sidii baraf oo kale marka weli bilinka gudihiisii lama tegin waa geli lahayn fireka gudihii in bilinka in dad hoos ku jiraan iyo in kale ma naqaano sababto ma garan karno wax hadda ku jira hoos hataa masaajidka daarulhijra oo isagu ay soomaalida iibsatay ayaa waxa uu ka badbaaday dabkii kacay hase yeeshee waxyeello waxa uu kala kulmay qiiqii qaybaha kale ee dhismaha iyo biyihii ciidanka dabdamusku ay dabka ku bakhtiinayeen masaajidku waa masaajid dhismo saddex dabaqa ka kooban weeyaan isaga hadda sida muuqaalku yahay dabku dab ahaan dhaawac muuna gaarsiinin baa laleeyahay laakiin uuna xaqiiqatan dhaawac fara badan oo biyihii faraha badnaa ee la subayay wax ka badan dhowr iyo toban saacadood qiiq iyo ciryaamadii faraha badnayd ayaa laga yaabaa structureka ama qaab dhismeedka dhismaha inay khatar ay u geystaan waxaanuun hadda wuu xidhan yahay oo laga soo bilaabo arbacadii khamiistii maanta oo jimcaha intaa midna laguma tukanin maxaa jira waa lama ogola in la oo weli waxaa lasleeyahay armay khatari jirtaa lama isticmaali karo waxaan fiirin doonaa markii uun khatartaas si loo dhameeyo inaan qolooyinkan wax qiimeeya aan ugu yeerno kadibna ay qiimeeyaan khasaaruhu inta uu leegyahay iyo nooca uu yahay qaabka ugu habboonee loo dayactiri karo in uu noqon karo dhismihii dhannaa in la yidhaahdo may waa in inta la burburiyo ama la dumiyo eber laga soo bilaabo iyo in la yidhahdo waa la dayactiri karaa markaasaan fiirin doonaa laakiin hadda wuu xiran yahay adigu dadkii aan keennay ee bilowga ahaa qeybo ka midu waxay leeyihiin dhismuhu wuu wuu bad qabaa xooggiisu yani dhaawac wuu jiraa laakiin wuu bad qabaa marka in la dayactiri karaa suuragal ah marka waan arki doonaa xaqiiqa ahaan maalmaha soo socda sida xaalku noqdo ayaan arki doonaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka dhibtu soo gaartay ayaa waxa uu xubin ka yahay guddi ay meeyarka cusub ee magaalada minneabolis ay u xulatay in ay arrimaha bulshada ee magaalada ay kala taliyaan sheekh cabdiraxmaan waa muslimka keliya iyo qofka keliya ee bulshada afrika ee guddigaasi kaga jira waxa uu v o eda uga warramay dadaalka ay madaxda magaaladu ay ka samayn karayaan dhibaatooyinka bulshada sida dabkan kacay arbacadii oo kale markaad fiiriso marka hore markay musiiba dhacdo waxaad dareemaysaa meel dawladi ka jirto oo weliba dawladdan dawladeedu ay tahay dawlad dadka danaynaysa oo dadkuna soo doorteen qiimaha ay leedahay markaan wax yar ugu noqdo arrintaas si kooban markii uu dhacay musiibadu ama muxuu arrintan naxdinta badan ay arbacadii dhacday isla arbacadii meeshii dabka waxaa yimid ninka dhalinyarada soomaaliga ah ee hadda isaga laftiisa loo doortay golaha deegaanka ninka loo doorto cabdi warsame ayaa halkaa yimid oo isagu xaafadda laga soo doorto waxaa kaloo halkaa yimid duqii hore magaalada minneapolis oo la yidhahdo arti rayberg ayaa isaguna halkaa yimid oo markaas ay u harsanayd hal maalin xilkiisa waxaa halkaa isaguna yimid gabadha hadda xilka la wareegtay ee magaalada minneapolis xilkeeda la wareegtay oo ah muxuua betsy hajs ayaa iyaduna timid marka intuna waxay u wada yimaadeen khasaaraha marka hore inay arkaan dadkan dhibka soo gaaray inay dhibkooda ay la qaybsadaan inay markaa ka fikiraan tallaabada xigta ee la qaadi karo taas arbacadii bay ahayd isla shalay oo khamiis ahayd muxuu ahaa meeyarkii hore xilku uu ka dhamaaday marka meeyarkii cusbaa markii la dhaariyey isla markii la dhaariyeyba wuxuu yimid meeshiibuu haddana dib u yimid weliba ninka jiifka ahe diba qaybtan dabdamiska xukuma inay warbixin isagu bixiyeen ninkaasu dadku ay su-aalo badan weydiiyaan kadibna iyadu ay hadasho ay ka hadasho culayskan iyo inta uu leegyahay iyo waxa ay ay isleedahay way ka qaban kartaa oo arrintan ay communitiga ay kala qaban karto ama ay communitiga oo inta badan ay caddaysay oo ku celcelisay wax idinka kale idinku dhacay ma aha waa wax minneapolis oo dhan ku dhacay weeyaan waa wax minnesota oo dhan ku dhacay weeyaan waa wax inagoo dhan inagu dhacay weeyaan marka waxaad moodaa intaasoo dhan inay tahay risaaladii muddo aan ka shaqaynaynay oo ahayd bulshada kama bixi karto dhibka haddaynan systemka qayb ka noqonin haddaynan noloshan cusub qayb ka noqonin marka taas ayayna xaqiiqatan ay soomaalidu sameeyeen taasuuna hadda maayarka cusub ama gabadhan loo doortay xilkan cusub ay ka turjumaysaa oo ay og tahay dadkan inay yihiin power inay awood yihiin saa darteed marka awoodooda si loogu xisaabtamo xataa waa in culayska dhibka lala qaybsado yahay ugu dambaystii garaad khaliif nuur oo ah milkiilihii qaybta dhismaha ee gubatay ayaa waxa uu ka hadlayaa mustaqbalka dhismaha gurigu waa guri adag buu ahaa boqol sano ka badan buu jiraa gurigu waxa weye tiirarkii baa taagan hadda laakiin ruuf macnaha saqafkii kore waa waa soo dhaceen sida markaan arkay saakay runtii guriga hadda anu dhibka gurigu waxa weeye waxaa iiga daran dadkii gurigaa deganaa oo masaakiinta ahaa oo runtii aada u dhibtooday oo shalay dhan aan la joogay marka dadkaas waxaan codsanaya dad soomaalida inay gurmadaan waa maantay waxaa loo baahan soomaalnima in la muujiyo dadkaas waa dad qaar markaan u tegay gurigii bay ka fekerayaan laakiin naftoodii hadday helaan alxamdulilah maalmaha soo socda waxaa la filayaa in magaalada hoose ee minneabolis ay baaris ku samayso wixii keenay dabkii toddobaadkan ka kacay dhismaha oo badankiis bulshada soomaalidu ay lahayd
aad iyo aad buu mahadsanyay ibraahim xasan taanduure inoo soo koobayey warbixin ku saabsan dab toddobaadkii dhowaa ka dhacay dhismo ku yaalla magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kaasoo badankiisu ay bulshada soomaalidu lahayd